barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa si wadajir idinkugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta oo kale aad dhegaysataan waxaana toddobaadkan inu ku soo qaadan doonaa dhaqannada kasii guuraya soomaaliya oo ay hore dadku ugu dhaqmi jireen dadku marka laba reer isqabtaan waa magaalo lama tegi jirin geed baa laysugu tegi jiray labada reer inkastaba halkan geedkaasa lagu xaajoon jiray haddii la doono laba casho ha la fadhiyo hawshaa iyadoo la dhammooyo mooyaan lagama tegi jirin heesaha dhegeystayaal aan idinkugu talagalnana waxaa ka mid a
heesaasi barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale ciyaarihii ayaan idin haynaa marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida iimaylo dhowaan ay dowladda maraykanka sii daysay ayaa muujinaya in madaxweyne donald trump uu si toosa u farageliyey qorshaha ay f b i-du ku doonaysay inay xarunteeda uga rarto washington oo ay markaasina geyso duleedka magaalada taasoo ahayd qorshe muddo soo socday guddiga dimuqraadiga u qaabilsan aqalka ee dhinaca la socodka xaaladahan ayaa sii daayay iimiladan khamiistii waxay ku tilmaameen ficilada trump inay si cad u muujinayaan ka faa'iidaysiga danaha iskhilaafsan sababtoo ah hotelka trump uu leeyahay ayaa ku yaala kasoo horjeedka xarunta f b i-da ee wadada pensylvania avenue sharcidejiyaasha ayaa sheegay in trump uu had iyo jeeraale isku rabay in uu qaato xarunta f b i-da maadaama hadda isagoo madaxweynuhu sidaasi samayn karinna waxa uu isku dayayaa inuu ka hor istaago qof kasta oo isku dayda inay iibsato dhulka f b i-da ay ka guurto
guddiga doorashada ee dalka afghanistan ayaa dib u dhigay doorashada baarlamaaniga ah ee gobolka kandahar kadib markii la dilay laba saraakiil sare oo uu ku jiray taliyaha booliiska oo awood badan lahaa dib u dhigan doorashada ayaa ah mid fursad lagu siinayo dadka geeridu gashay borordiiqooda iyo qabanqaabada howlaha aaska taliyaha booliiska jenaraal cabdirasaaq ayaa waxaa lagu dilay khamiistii rasaas dhacday intii lagu guda jiray booqashada jenaraal maraykan ah ee waddankaasi jenaraal scott miller ayaan waxba gaarin waxaana markaa uu booqanayay dhismaha guddoomiyaha gobolka kandahar halkaas uu kulan kula lahaa guddoomiyaha iyo saraakiil sare oo ka tirsan gobolkaasi
sidoo kale jimco wanaagsan ayaan dhegeystayaasha leenahay ibraahim oo markan dhegeystayaasha xilidan oo kale waxaan usoo gudbinaa jimco kasta barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaa magaalada laascaanood ka soo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin olol
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana barnaamijkan ee toddobaadka marti noogu ah caaqil salaad xuseen axmed oo ka mid a cuqaasha deegaanada sool sanaag iyo cayn caaqilka ayaa waxa uu ka hadlayaa inay si weyn ugu jiraan sidii arrimihii dhaqanka hore ee raggii soomaaliyeed ay sida weyn bulshada ugu xallin jireen inay soo nooleeyaan waxuuna ka hadlayaa caaqilku waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay wanaagga iyo in la soo celiyo geedkii garta ku salaysneyd iyo dhaqamadii dadkuna ay noqdaan dad isku duuban sidoo kale caaqil salaad ayaa waxa uu ka hadlayaa waxyaabo fara badan oo isbedelu ku yimid oo ay ka mid tahay deegaanka iyo dhaqanka iyo isku xidhnaanta bulshada waxa weeye dhaqanka maanta jooga iyo dhaqankii hore waa kala laba dadku dhaqan bay lahaan jireen markay dhaqanka lahaan jireen taladoodu ma lumi jirin haddeer waxaad moodaa dhaqankii in la bedeladoo loo bedelay la siyaasadeeyey dhaqan iyo siyaasad inay isku bixi maayaan aad iyo aad waxaa muhiib u ahayd waxaa muhiib u ah kii hore ee geedka inay rabaan taladii ummadda inay iyo masiirkeedii in la marin habaabiyo taasuna waxana dee na maraya maaha waxaanu qaadan karana maaha ummaddana dhibbay ku tahay haddii ilaahay kuu ruon yahay dadka daraskaa dhibbay ku tahay waxaan odhan lahaa oo soo jeedin lahaa in lagu celiyo geedkii markii hore garta lagu qaadi jiray xeerkii dadku lahaa sidii loo soo dhaqmi jiray sidaasaan odhan lahaa anugu waan ku talin lahaa in hawshii dib loogu celiyo laakiin oo laga baxo waxyaabahan iminka soo baxa ee la fudeediya ee haddii ilaahay ku raya meel nin walba dee iskaga ridanayo websiteka iskaga tuurayo youtubeka ku ridayo arrintaas waa arrin aad iyo aad magaranaysa qof walba uu intuu iska jeclay wuxuu jeclaysta ku ridayo arrintaas dadku u nabadgalo dalku u nabadgalo waxaa kaloo aan aad iyo aad halkaa ku celinayaa dhulku wuxuu degaanku wuxuu lahaa dee waxa dadku waa wuxuu ahaa wax ma garanaysaa beriga hore seeraa jiri jiray seeraha seera dadweynuhu ahaa markaa saddex bilood oo naqa uu xidhnaado saddex bilood oo jeelkana xoolaha loo furi jiray dadku ummadda waa u sinayd waa wada degi jiray hadeer waxaa soo baxday xidhmooyin dad ummadda iska leedahay gaar dad gaari leeyihiin haddii ilaahay kuwa dhaaman dad gaari leeyihiin howlahaasuna howla ummadaba dee markaa dadka degaanka ah aad iyo aad ayayna ogolayn weeye waxaan odhan lahay taana ha la joojiyo haddii mid la soo celinayo seerihii ummadda iyo xooluhu ay ku noolaan jireen innaga beerteennu waa xoolo seerihii xoolaha ha la soo celiyo laakiin xidhmooyinka dadka gaarkii leeyahay taana in laga daayaan odhan lahaa caaqil waxaa jira dee dhaqan soo jirayna baa jiray oo raggii hore ay ku dhaqmi jireen oo dadka lagu kala saari jiray marka laga hadlayo dee deegaanka iyo dhaqankiisa iyo in deegaanka la ilaaliyo siday dadka hore markii hore ay ku ahaan jireen arrintaa dadku dadkii hore ee deegaanka markii hore wadanka waddanka aad iyo aad bay u adkaayeen waxay iska hor iman jireen ma jirin dadkuna arrinta aad buu isugu jeclaa siyaasadini ma jirin hadda waxa soo gashay dee hawshii waa la bedelay waxa soo gashay hawshaa ma garanaysaa dee ninbaa warqad iska qoray xogan meesh meel intan ii gooya intan ii qor hawshii dhaqanka markaa waxaad moodaa in la burburiyo dee si kale loo dhigayo annaguna hadeer waxaanu aad sucuduub ugu jiraa inaanu soo celinno dhaqankii hore ee soomaaliyeed ee hidiya dhaqanka ahaa ee dadku ku noolaa ee lagu soo barbaaray ee lagu soo dhaqday
waxyaabaha adigu usoo joogtay caaqil dee nin daa baa tahay odaya qaabku ahaan jiray siday dadku u kala garbixi jireen sida dadka geedka loogu yeedhi jiray arrintaas wixii aan usoo joognay waxay arrin bay ahayd ummaddu ay ku kala garbaxdo dadku marka laba reer isqabtaan waa magaalo lama tegi jirin geed baa laysugu tegi jiray labada reer inkastaba halkan geedkaasa lagu xaajoon jiray haddii la doono laba casho ha la fadhiyo saddex ha la fadhiyo afar ha la fadhiyo hawshaa iyadoo la dhammooyo mooyaan lagama tegi jir cid meel cid meel kaga timaado kasoo waragbaraysaana ma jiri jir dadku iyagoo raalli wadaho wixii haatan dee xeerkoodu ahaa wadamaree cid walba la mariyey ayaa halkaa gacanta laisku qabsan jiray sidaasaa lagu walaaloobi jiray sidaasaa lagu heshiin jiray saasaa lagu dhaqmi jiray hadeer hadeer laakiin waxaad moodaa in bahashiiba la bedelayo war guriba gurigaa inoo gogla war reer hebel anagu maanta shir gaara baanu leenahay waxyaabahaasa imirka dee bedelado dhaqanka burburiye marka arrintaa ha laga hortago laha geedkeeda ha lagu celiyo taasaan ohan lahaa garihii geedka oo la jiray iyo kala bixi dadku ay kala bixi jireenee miiga iyo lagu ballami jiray oo la odhan jiray xilliga roobka doo dayrta soo socota maxaa tii meesha ka saaray waxaa ka saaray dadkii reer miyigaha horta magaaladu soo galay dadkii reer miyigaha markuu magaalada soo galay laba shay baa sababu noqotay bahashatan siyaasadii noocaa loo geliyo bahashii horta dadkii iminka wuxuu noqday waxaan berigaa jiri jirinoo qaad la yirahda iminka jira qaadkaasuu reer hebel maanta halkaasuu fadhiyo gurigaas dee qaadkii waqtan ku qayilayaan baa iminka la yidhaahda qaadkuna waxbuu qaraba wax ma dhammeeyo waxyaabaha dadka dhaqanguuriya waxaa ka mid a marka shir la galo shirkii marka laga soo baxo haddana qanaanshir dambaa dhacaya qanaanshirkaasaa wixii shirka laga soo baxay lagu burburinaya waxyaabaha u sababana waxaa weeye dadkiibaa wuxuu qaatay maskaxdii wacanayd intuu ka tegay maskaxdii xumeyd qaatay sidaasaan oran lahaa berigi hore ragga la xulan jiray oo la doonaya inay wax hogaamiyaan miyiga laga dhex tuurin jiray oo tuulooyinka iyo kaamamka iyo beeshu meesha ay degto bal ka waran arrintaa ruuxda saamayn bay ku leedahado dadku markiisii hore dadka u taliyaa waxaan dad bay ahaayeen reer miyi ah oo isku maskaxa oo aan kala maskax ahayn hadda waxaa timi maskaxa isu yimid ee kala duwan maskax soo ilbaxdo oo dibadaha ka timi haddii diyaas baraa oo xil la saaray oo layidhi dee haddii ilaahay kuu royay ama garad laga dhigay ama haddii ilaahay kuu royay caaqil laga dhigay iyo maskaxdii horeed iska joogtayoo iyada ruuxa dhagaxmaska dhagax ku dhacdo aan sideedahayna burburyada ruuxeeda ku jiro marka sidaasaa waxay keentay in dhaqankii hore isbedelo haddaan dhaqankii hore loo noqonna oo dadkan dibadaha laga keenaya ee la odhanayo kan hebel waa caaqil hebel garaad baa laga reer hebel garaad ilbaxa buu doortay reer hebel caaqil ilbaxa buu doortay waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha burburka burburka kow ka aweey waxaana loo baahan yahay ninka dadka u talinaya inuu dhex fadhiyo aanu ka dhex tegin laakiin ninba marba marba iska tegayo iska duulaya waxaad moodaa hawshaasu hawlaha waxyaabaha keena arrintaas waxa waxyaabahan ku hadlana weeye aniga waxaan odhan lahaa warba wixii hore dhacey dhacey haatan wixii la dooranaya la dooraye warba waxaa dambe soo socdaa dadka dhexdiisa ha laga doortaan odhan lahaa raggii hore ma ku adkaayeen doorashada marka qof la dooranayo in la yidhaahdo war hebel maxaa lagu dooran jiraynaa oo ninka la yidhaahdo ninkaas ayna hogaaminaya astaamiha uu lahaa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ahaa ninkaa waxaa lagu dooranayo dha- doorashadu labay ahayd doorashadu labay ahayd midna waxay ahayd ninkaas dee waxa weeye hawshaas odaygaa caaqilka laga dhigayo ama garaadka laga dhigayo dee aabihiisa ahaa taa waa kuwi ma jirto Ee, mid kalena waa jirtayoo reerku ninuu isagu iska soo xulay ama haddii ilaahay kuu rooyahay dee nin deeqsiya ha ahaado ama nin haddii ilaahay kuu rooyahay furfuran ha ahaado ama nin ummadda leeya ummaddaa waxa nin dee wuxuun lagu kasbaday ama deeq ama hanti ama haddii ilaahay kuu roon yahay goortinimo ayaa lagu dooran jiray laakiin haddeer waxa weeye hebel baa inoo ilbaxa hebel inoo doorta wey arrintaasaa waxay keentay burburka dadka imika ee dhex yaala ka waxyaabaha ugu faraha badan ee caaqil aad ka hadlaysaan maadaama adigu aad hormudu tahay oo aad ii sheegtay inaad soo celinaysaan dhaqankii hore ee isku xidhnaantahaa ee miyiga ka jiray ee bulshadu ay iska kaashan jireen sida nabadda loo ilaaliyo sidii dhaqankii soo jireenka ahaa ee uu noqdo mid geedka dib loogu celiyo oo magaalooyinku ay ku yaraato bal ka war arrintaas arrintaas waa arrintaanu haddeer rabnaa inaan ba- inaanu ku celino meeshii geedkeedii ku celino waayo xal kale aan noo muuqan wax sii xumaada mooyaane wax kasii wax wanaagsan baa noo muuqan waayo waxay markaa aniga aragti ahaan iigu muuqatay in geedkii dib loogu celiyo in taladii reer miyiga la siiyo in magaalada laga daayo dadka bulshada ah ee rayidka ah ee haddii ilaahay kuu roonyay in taladooda la qaato in wax laga siiyo inay haddii allaba kuu roonyay iyagu ay taladu ka timaado ee talada iyaga ka timaadana dee lagu go-aan qaato ba waxay leeyihin caaqil hadda waxaaba jira miyigii iyo magaaladii wixiiba isku wada mid bay noqdeen oo dhaqankii iyo ilaalintiisii iyo garqaadkiisii iyo in dadku ay noqdaan dad kala soocan oo talada laysku soo gaadho ninba meel buu hadda ku dhufanayaa baa laleeyahay bal ka war arrintaas wacyigelin bay u baahan tahay haddii la wacyigeliyo oo dadka la wacyigeliyo oo arrintaa lagala hadlo oo haddii ilaahay kuu roon yahay si fiican loo wacyigeliyo oo shiro loo qabto oo haddii ilaahay kuu roon yahay hawshaas waxaan qabaa kolley lama wada gaadhayo laakiin waxbaa laga soo kolley qarkeeda waa la istaagi karaa waanay dhodhowaan kartaa oo qofka haddaad wax wanaagsan ku ee, ku wacdidid oo shirarka loo badiyo howlahaas waxaan siday waxbaa iska bedeli karaa waa runtaada waa jiraan iminka dadkii waxaad moodaa inuu miyigaba ka soo cararayo magaaladii soo gelayo magaaladii la soo gelayana waxay noqotay ee, hawsheedii dhib iyo been iyo haddii ilaahay kuu rooya munaafaqad iyo reer hebel muxuu idinka damcay Ee, taa haddii la suuriyo dhaqanka geedka dib loogu celiyo oo hawshaas dadka shirarka loo badiyo siminaaro loo qabto haddii allaba ku ray waxaan isleeyahay hawshaasu waxbaa iska bedeli lahaa haddii sidaa la yeelo horta halkaa laga soo galo laga bilaabo laakiin haddii sidan laisu dhex socdo dadku maalin dhow ragguba talinmaya dumarkaa talinaya la ohanaya waxyaabaha raggii hore laga soo gaadhay waxaa ka mid ahaa adkaynta een, een, xeerarka bal ka waran xeerarkii horee jiray ma lagu dhaqmaa oo mise xeerarkii meeshii bay kasii baxayaan oo wixii la isku ogaa ama ay beeluhu ay isku yaqaaneen in xeeru ahayd marka daaqsinka la eego marka la eego een, een, magaha qaabka ay u kala qaataan ballanta fulinteeda oo kale een, ceelasha ay isugu yimaadaan bal ka waran Ee, aada iyo aad baad mahadsan tahay waxa weeye arrintaas waa arrin jirtay bay ahayd maanta waxaad moodaa wacyigii hore iyo wacyiganu inay in wax badan u dhexeeyaan hawshaasu magtu waxay ahayd waa laga ballami jiray xilli baa loo qaban jiray xilligaa ma dhaafi jir xilligaa loo qabtay baa dadku wax u kala qaadan jiray dadkuna dadkana dad run yaqaan buux Ee, dadku sidan ka jahlisanaa laakiin runtuu yuqiinado waxaa lagu ballamay lama beenin jirin Ee, xeerku markaa sidaas u adkaa mar haddii dee ballantii la rumeeyey go-aankii sidaas u adkaa wax saab adagoo dee liigalaba war reer hebel waqtigaynu ballanay warma ma biyo gubaa la ballamay ama biyo gubaa la ballami jiray ama biyo dayreed baa la ballami jiray soomaalida waxay odhan jirtay alla guyo maxaa howl ku sugay guyo guga waxa weeye wuxuu leeyahay wax fara badan mid guursada mid mag laga soo doonanayo mid mid mid haddii lahay mid doonanaya marka xilliga annaga waxaa loo sidaa loo ohan jiray waa xilliga dadku ku ballami jireen ka magta bixinayana magta bixin jiray ka guursanayaa guursan jiray ka yeelka doonaya yeelka doonan jiray noocaasa u ad wuxuu u adkaa waa lagu xisaabtami jiray hadeer xilligii la doono hadeer xilligii la doono la iska dhaqaaqayaaba xilligii la doono baa la iska dhaqaaqayaa wixii la doono la iska qaban la iska gelayaa marka haddii la soo celiyo dhaqankii adkaa iyo xeerkii waxaan isleeyahay degaankuna waa ku badbaadayaa dadkuna waa ku badbaadayaa dilkuna waa ku yaraanayaa xukunkii adkaa haddii la qaato xeerkii lagu dhaqmo dadkii samakataliska ahaa laysugu yeedho ay isu yimaadaan waxaan isleeyahay waxaa kan beentaa yaraanaysa dilkaa yaraanaya dhibtaa yaraanaysa haddii runu timaado waxba xumaan maaya laakiin meel beenataalade waxba ka hagaagi maaya soomaalidana waxay odhan jirtay beriga xukuma amaaha jirtay saddex baa dilku ka yimaada mag hadhadeed waa mag la bixin waayay mag hadhadeed mar naagood waa dee mar mar naagoodna waad garanaysaa dee qof dumar haddii qolo kale ma garanaysa ay dee ay ku xadgudubtay iyo ma maantana war maantana ma reehel ba waxay nagadii tollaaye waxyaabaha caynkaas waxyaabaha ee aada loo ilaaliyo oo laga taxadaro oo laga mahmaha jiray bay ka mid ahay hadeerto waxa weeye wixii weligeedba la dhammayn maayo muddaa la qabaay muddadaas waa iska furan tahay weligeedbas waa iska soconaysaa maniboo la wada hadlaya hadhow baa dee kii ciil qabay wuxuu odhanaya war nimankan wali waxba moogra waxba bixin waaye maad maad samaysa haddii ilahay kuu runoya maad argo barnaamijka nin sooyaalka dhaqanka jimcaha ayaynu ku jirnay caaqli gabagabadiisa waxyaabahaad is leedahay aad ku talinayso in laga tanaasulo oo aad idinkuna aad dadaal fara badan ugu jirtaan xagga dhaqanka iyo iyo wada noolaashihii iyo sida raggii hore ee soomaaliyeed ay ahaayeen oo ay dadku isugu soo jiidi jireen maxay tahay waxay tahay waxyaabahaan dadka oran lahaa ummadda u sheegi lahaa marka hore horta ilaahay ha laga yaabo marka xiga war ummaddu run ha isu sheegto marka labaad waa in la qaataa dariiqa toosanaan dariiqa khaldan la qaadan waxaa dhibtayna u keenayaan waxyaabaha khaladka lagu fulinayo weeye haddii waxa khaladka lagu waxaa dhici jirtay berigii hore dee ninka markuu nin dilo inta lasoo qabtaa ama qoli waa sii dajanba waa la dili jir hadeer maamul baa gacanta loo geeya maamulkaasaa wareejinayo dee weligiiba saasuu wareegay waxaan oran lahaa dadku dhaqankoodii ha ku noqdeen waxyaabaha ay ku dhaqmi jireenna ha soo celiyeen taladiina halkii ha ka nooleeyeen go-aankoodii adkaana ha la soo noqdeen sidaasaan ku talin lahaa maadaama odayaasha dhaqanka aad tihiin oo aad isleedihiin way sii dabargo-ayaan oo meeshay ka baxayaan oo dhallinyaradan hadda kacaysa iyo dadkan aadka u yar iyo dadka iyagoo xiliilka loo dhiibaya inay dadka dhaqanka hogaamiya ay noqdaan waxyaabahan ka walacsanoo aad uga oo meesha aan welalka aada uga qabnaa waxa weeye dadkii oo wanaagiiba ka tegay oo wix xumaa ka shaqaynaya waxay isu bedelaysaa marka dee ummaddu meesha meel xumaan lagaga talinayaana dee wanaagba iman maayo marka wixii wanaagsanaa oo laga sii guurayo oo laga sii xalmayo wixii xumaana loo sii xalmayo waxyaabahan aada welalka uga qabnaa weeye waxyaabaha kalena welal ka qabnaa waxaa weeye berigii hore dee dadkaa raggaa talin jir dumarkuma talin jir talada ragga iska lahaa haddeen meel kastaba waxaa weeye taladii meeshaad aragta qoysha aragtaba saddex waxaa kuwa qof dumar ah dadkuna dee waxay kala ahaan dariiqba dumarka dee waa mas-uul baa laga ahaa hadeer waxay doonaya hadeer ayagii baa mas-uula waxyaabahan welal ka qabnaa waxa weeye maalin dhow in la yidhaha rag talinayaba rag talinayaba la heli maaye dumarkaa talinaya waxyaabasan aad welal uga qabna ma is leedahay oo ma kula talinaysaa dadka soomaaliyeed in la soo celiyo raggii la dooran jiray ee miyiga oo taladii baadiyaha lagu celiyo oo la sameeyo in bulshadii xoolo dhaqatada ahayd la xoojiyo oo dhaqankii la soo celiyo oo noloshii baadiyaha ahayd la xoojiyo ta magaaladuna si ay ugu dhisanto oo dadku ay kala socnaadaan taladii lagu celiyo talada inta badan iyaga la siiyo arrintaa haddii iyaga la siiyo wax badan baa isbedelaya laakiin inta magaalo laga maamulayo arrintaas waxaad moodaa inay magaranaysaa inay horesi ku fasa mooyaan inay soo joogsanayso uma muuqato waxaan anigu odhan lahaa ku talin lahaa dadkii awalba lala tashan jiray dadkii talada la weydiin jiray dadkii soo jireenka ahaa hebel meel halala sugo hadeer waa iska horumar sulub weeye inta joogtaa wax soo gowracaysa waxaan odhan lahaa bahasha ha lagu celiyo halkii berigii hore laga soo bilaabi jiray dii ay sugayso lala sugi jiray miyigii dib in loogu celiyo in dhaqankii halkiisii laga lagu celiyo in halkaa dib loogu laabo laakiin haddii magaalada lagu sii wado anigu waxaan baysleeyahay beri dhow tala dadkuba tala isugu iman maayaane qoysqoys ba isaga dadkuba isaga isaga hadilaacas dhegaystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanuud ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaa marti inoogu ah caaqil salaad xuseen axmed oo ka mida cuqaasha gobolka sool si weyn nooga shaqeeya soo nuulaynta dhaqanka marka laga hadlayo miyiga iyo magaalooyinka barnaamijkii sooyaalka dhaqanka barnaamijkaasi mid lamid aytaynu ku kulmi doono dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaana soo jeedinayay cabdikariim olol haatanna jamaal axmed cusmaan waakan iyo xubintii ciyaaraha
aad baad mahadsantahay ibraahim xasan garabey daanduray kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa dib u soo laabanaya horyaalada kala gedisan ee yurub laga ciyaaro ee koobka kubadda cagta waxaana maalinta beritaa iyo maalinta ku xigtaba dhici doona kulmo xiiso badan horyaalada sbain ingiriiska iyo sidoo kale dalka talyaaniga ha yeeshee hal kulan ayaa maalinta dhici doona horyaalka dalkaasi sbain dalalka naadiga saltavigo iyo deportivo alaves ayaa kulan ka tirsan horyaalkaasi ciyaari doona waana kulanka keliya ee maanta dhixi doona waxaa sidoo kale dhegaystayaal horyaalka dalka jarmalka isku arki doona kooxaha entracht frankfort iyo dusseldorf oo markaasi kulan bundesliga ka tirsan ay wada dheeli doonaan beri ayaa kulamo xiiso badana dhici doonaan horyaalka dalka ingiriiska oo kale haddaynu ku horreyno kulanka ugu horreeya ayaa kooxaha manchester united iyo chelsea naadiga united waxay martuu noqon doontaa naadiga chelsea tababarihii hore ee kooxdaasi chelsea ayaa waxa uu ka hortegi doonaa kooxdiisii isagoo manchester united wata xaaladda manchester united mudooyinka ugu dambeeyey aysan ahayn mid wanaagsan af c barnmouth waxay la dheeli doontaa naadiga southampton naadiga fulham waxay u socdon doontaa cardiff city manchester city iyo panley ayaa dheeli doonaa newcastle united waxay la dheeli doontaa brighton and hove albion westham waxay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta ee tottenham hotspur naadiga wolverhampton iyo watford ayaa sidoo kale ballansan halka kulanka ugu dambeeya ee beri dhici doona horyaalka dalkaasi ingiriiska uu yahay naadiga liverpool oo u socdaali doontaa naadiga hardsfield town waxaa sidoo kale dhegaystayaal dhici doona kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi talyaaniga oo kooxuhuna ay markaasi isku arki doonaan zeri aada roma ayaa la dheli doontaa naadiga kubadda cagta ee sbal halka naadiga kubadda cagta yuventus ay la dheli doonto genoa udonesi napoli ayaa ah kulan kale xiiso badan waxaase maalinta ku xigta ee ay yihiin kulammada ugu xiisaha badan inay dhici doonaan waxaana kulanka derbiga milan isaga hor imaan doona naadiyada inter iyo ac milan rosen iyo imboli ayaa dheli doona kevo iyo atlana ayaa sidoo kale wadbalansan bolonya iyo trino barma iyo lazio fiorentina iyo caleri kulamadaasi waxay dhici doonaan maalinta xadda labada kooxood ee inter iyo milan oo ishari doonana waxa ay ku kala jiraan horyaalka kaalinta saddexaad oo inter hadda ay fadhiso lix toban dhibcood iska leh iyo naadiga kubadda cagta milan oo iyaduna labiyo toban dhibcood leh oo kaalinta tobanaad fadhisa waxaana arki doona natiijooyinka waxyaabaha ka soo baxa kulankaasi horyaalka dalkaasi spain haddii aynu mar kale dib ugu laabanno waxaa kulamada maalinta beri dhici doona ka mid a naadiga real madrid oo guul raadinaysa waxay la dheli doontaa naadiga kubadda cagta ee levente valencia waxay la dheli doontaa naadiga leganis velreal iyo atletico madrid ayaa sidoo kale kulan xiiso badan ah hayeeshee kulanka maalinta berita indhaa lagu hayo waa naadiga sevilla oo horyaalka hadda hogaaminaysa waxay la dheli doontaa naadiga kusoo xigta ee barcelona oo iyaduna guul sidoo kale raadinaysa horyaalkaasi waxaad u malaysaa in sanadkan uu ku bilowday si ka duwan sidii hore ugu bilaabin jiray oo kooxaha real madrid iyo barcelona ay isku hordin jireen ha yeeshee sanadka sida muuqata labadoodaba sidii loogu bartay sanadihii ugu dambeeyey ma ahayn sevilla oo siddeed kulan la dheelay ayaa horyaalka hogaaminaysa lix toban dhibcod ee iska leedahay barcelona shan iyo toban dhibcod iska leedahay atletico madrid ayaa dhibco intaas la mid ah iska leh oo min siddeed kulan ayay kooxo wada dheelin real madrid afraad ayay joogtaa afar toban dhibcod ee iska leedahay natiijooyinka waxyaabaha kusoo korona dhegeystayaal idiin soo gudbin doonaa real sociedad iyo naadiga khirona ayaa ah kulanka maalinta ku xigta ee labaiy labaatanka oktoobar dhici doona xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogno waa tahay dhegeystayaal gurdhow heesii ayaanu jalaaci doonaa ibraahim xasan garabey daanduri aan ka codsado inuu inu dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ibraahim mahadsan jamaal guddiga doorashada ee dalka afghanistan ayaa dib u dhigay doorashada baarlamaaniga ah ee gobolka kandahar kadib markii la dilay laba saraakiil sare oo uu ku jiray taliyaha booliiska oo awood badan lahaa dib u dhigan doorashada ayaa mid fursad lagu siinayo dadka laga geeriyooday barooro diiq ah iyo qabanqaabada howlaha aaska taliyaha booliiska genaraal rusaaq ayaa waxaa lagu dilay khamiistii shalay rasaas dhacday intii lagu guda jiray booqasho genaraal maraykana uu ku joogo dalkaasi genaraal scott miller ayaan waxba gaarin waxaana markaasi uu booqanayay dhismaha guddoomiyaha gobolka kandahar halkaasi oo kulan uu kula lahaa guddoomiyaha gobolka iyo saraakiilsa sare oo ka tirsan gobolkaasi aad baad mahadsantaha ibraahim xasan daandurey iyo kaasiya dhegeystayaal markan dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno heesta fanaanka xasan aadan samater oo ku luqeeyo ee ruqiya ayaan idiin soo qabanaynaa
heestaasi ruqiya waxaa ku luqeynayay xasan aadan samatar dhegeystayaal waa maalin jimcaha sagaal iyo tobanka bisha oktoobar sanadkuna laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaana idaacaddeena duhurnimo wadajir idinkugu soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono sidaa nabadgelyo
rayska qabo marxmadan sugayna
mahalkaan rabaa ma runtan ducada rabbiuga baryaa